In ka badan boqol qof oo bukaanno ah ayaa adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah loogu sameeyay isbitaalka Gooldogob ee magaalada Gooldogob ee gobolka Mudug, waxaana ka faa'iidaystay dad ka kala yimid deegaanno kala duwan oo ka tirsan gobolka Mudug iyo deegaanno hoos yimaada. Dadka ka faa'iidaystay online dafiqista ayaa waxaa isugu jira odayaal, haween, iyo kuwo kale oo qaba cudurrada ku dhaca indhaha. Dr. Axmed Xalaal ayaa ka waramaya ololaha indho fiiqista ah ee ay sameeyeen.
Indho fiiq iyo baaritaanka caafimaadka indhaha iyo daweyntaba la xiriira oo aan ka wadnay isbitaalka Galdogob ee maaragtay magaalada Galdogob gobolka Mudug. Waxaa ka faa'iiday dad fara badan oo ka yimid tuulooyin fogfog ee degmooyin maaragtay gobolka Mudug qaybihiisa kala duwan ah. Ee waxaa indhaha loogu fiiqay maaragtay dad indho la'aan la noolaa sanado badan. caruur yaryar ay ka mid yihiin maaragtay wiilka yaraa hadda dhagoodkiisa aan dhiibaynay oo gaalkacay nooga yimid oo la dhashay indhala'aan labada indhood ah il hore loogu fiiqay balse ayna aad u najixin ishii kalena maaragtay halkan aan ugu fiiqnay wiilka yar muddo ko iyo toban sano oo cumrigiisa ah wax horumar ah oo noloshiisa uu ka sameeyey waxbarasho mid diini ah iyo mid maadi ah ma jirin maanta oo isha aan u fiiqnana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu dib u raacdo waxbarashadiisii maaragtay diiniga ahayd qur-aanka kariimka iyo tii kaloo cilmiga maadiga ahaaba oo madaaristii uu dib ugu laabto sidoo kale dad waayeelle ah oo gacanta la hayay ayaa maanta lugahooda ku soconaya howlgalkan oo aan ka fulinay gobollo badan oo kamid a dalka soomaaliya maaragtay gobolada dhexe hadda aan ku sugannahay koonfurtana aan bishii hore howl ka wadnay gobollo kalena aan gaari doono waxaan ugu talagalnay dadka masaakiinta ah ee ay ku adag tahay inay qaliinka iyo adeegyadiisa ay la baxaan inaan si samafal ah aan indhaha ugu fiiqno waana sii wadi doonaa dadaalka hadduu ilahay ka raali noqdo Qaar ka mid a dadka ka faa'iidaysta ololaha indho fiiqista ayaa ka mahadceliyey.
magacayga waa khadiijo ibraahin anoo markii hore isha waxba aan ka arkayna haddana maasha allah ishayda ii furantay ilaah baa mahadle inta noo shaqaysay iyo takhtarka ku mahadsan
maasha allah alxamdulilaah salaamulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alla alay wasalam ilaahay baa mahad leh ilaahay baa dhakhtarka noo keenay ishu deegaankan anigu ahaa magaalada goldogob ishu aad baa iga saaraa waa laii fiiqay hadda araggeedu si weyn baan waxuga dareemaya maasha allah ilaahayaa noo barakeeyo doctoorkana ilaahay khayraa siiyo taasaan leeyahay bulshada goldogob baan ka mid ahay ishayda waa la ii fiigay waana ii fiican tahay alxamdulilah aad baan u fiican Dadka ka faa'iidaysta ololaha indho fiiqista ah ayaa baahi badan u qabay in indho fiiqista loo sameeyay.